bismi illahi raxmaan iraxiim salaam ullahi calaykum waraxmat ullahi tacaala wabarakaatu wacaana wanaagsan dhegeystayaal idil ahaantiin meel kastoo aad naga dhegeysanaysaan iyo si kastoo aad noo dhegeysanaysaanba halkani waa madasha lixdanka lagu falanqeeyo siyaasadaha soomaalida waxaa madasha lixdanka caawa marti noogu ah madaxweynaha dowlad goboleedka puntland mudane cabdiweli maxamed cali gaas mudane madaxweyne kusoo dhawow madasha lixdanka
waa mahadsantihin waa dhawa
mudane madaxweyne waxaanu kaaga mahad celinaynaa martiqaadkan aad noogu timi madasha lixdanka waxaa ku dhegeysanaya dad ka badan kun qof oo soomaaliyeed oo si life ku dhegeysanaya oo of course reer puntlandna ay kamid yihiin waxaa sidoo kale dib kaa dhegeysan doona marka recordingka waraysiga uu galo kubanaan kun oo soomaaliyeed waxaanu filaynaa inaan kuweydiino su-aalo dadka ay isweydiiyaan in badan oo aanu jecelnahay dhexda madaxda marka aanu sidan oo kale taan isugu helno inaanu weydiino su-aasha ugu horeysa kuweydiinaya waxa weeye dowlad goboleedka puntland ayaad muddo shan sanadooda madaxweyne ka ahayd maxaa dadka u sheegi kartaa ee kuu qabsoomay mudaxileedkaada hawsha soo waday maxaase weli kaa qabya
wamaasanta adeer waan ku faraxsanaa gudaha inaan waramo adaadin iraada maanta waxaan ka hadlaynaa waxqabadkii dowladda puntland ee shan sano soo dhaafay waxay kulay la tahay wakti aan ugu talagalnay waraysiga in badan ayuu qaadanayaa puntland wax badan baa ka socda oo horumar ah oo ka hirgalay waxaa hirgalay kaabayaal dhaqaale oo tiro badan oo garoomo leh dekedo shaqa ka ka socoto ka bilaabanayso boosaaso garacad laamiyo jireed magaalooyin gudaheed iyo kuwa magaalooyinka dalka isku xiraba ha noqoto ama ha noqoto dhul weligiis aan la tegin oo aan la aadin oo aan wax mashaariici horumar aysan ka hirgelinin ee dalka puntland ah labaatankii sane lasoo dhaafay dhul gaari waa ahaan jiray dalka oo maanta jirad iyo ceelal biyood iyo horumar iyo mashaariic iyo waxbarasho iyo caafimaad intaba ay ka socdaan marka waxqabadka dawladda dee wuxuu u baahan yahay wakti gaar ah ceelasha u badnaa soomaaliya laga laga hirgeliyo gobolka gobollada puntland ilaa iyo dawladdii kacaanka ayaanu ka hirgelinay waxaasu mashaariic dalka ayaa ka socda kana hirgalay wax badanna waa ka hadal oo ku celcelinay marka hadda inaan dib ugu laabano uma baahna waxaa laga qabtay puntland way caddahay maantaan imid hal garoon oo hal diyaarado oo jada kasoo degji dalka ma aysan jirin maantana laba garoon caalamiyana waa ay leedahay kuwo kalena dhismaa ka socda waa ay socdaan waa garoonka gaalkacyood oo hadda u bilaabmay siligiisii iyo wareejintii iyo baditaanka ka bilowday waxaan markaa anigu ku talagalay anigu dhaqaalaan barta runtii dalkan haddaan horumar uusan jirin kabayaal dhaqaale inaan dalku horumar uusan horumari karin tas ayaanu xoogga saarnay waan la socotaan oo ciddii timid oo wadanka aragtay iyo ciddii looga warramay intaba way og yihiin waxaan ku dadaalay dalku inay helo dadku inuu helo nabadgelyo iyo xasilooni iyo colaadaha qabiilka oo muddo sano noqonayo puntland maanta waa xasiloon tahay waxa dhib oo qabiilada ka dhexeeya ma jiraan dalku waa nabad except dee dalka lagu soo duulay oo gobolada nimanka somaliland la yihahdo ay kusoo duuleen shidada unbaa hadda taagan wax kaloo hadda dhib oo dalka ka jira ma jiraan iyo nimankan shirwadayaasha ah oo shabaabka dowal walba dalka xasaladda ka waday waa la socotaa haaso ay tahay puntland ilaa inta aan imid dagaal kama bixino waa la socotaano shabaab baa isagoo iyaga oo kun qof ku dhow garacdi iyo suuj iyo garmaaliya kasoo degay maxaa la yihahdaa daacish baa waxay kusoo duushay qandara dagaallo iska eheliya waxay ka dhaceen gaalkacyo laba jeer waxaasoo dhan oo dhacaya ayaa haddana horumarkaasi anagu aan wadnay dalka ka wadnay oo aan ka hirgelinay mashaariicda marka qaarna waa hirgeleen qaarna waa socdaan oo way bilowdeen waanu rajeyneynaa inay hirgalaan insha allahu wakti aan dheerayn waxaan kaloo intaa ku wadnay inaan dhis inaan dhisno institutionkii dawliga ahaa oo la socotaano de garowood laba kun afar iyo tobankii qofka yimid iyo maanta qofka yimid ayaa kala garanaya inta dhismo dawlada xarumood aanu ka hirgelinay maanta hal wasaaradeed oo dawladda ah oo degan guri ijaari ma jirto markaa nimina kalo barobar guryo ijaar ay ku jireen iyo iyo iyo shidooyin baa haystay in institutionka dawliga aanu dhisno oo cayilino ayaanu sidoo kale sameynay waxaan kaloo isku dirnay reform aan ku sameynay cadaaladda inaan reform ku sameynay ciidamada waxaasoo dhan waxay hawl socota ayay ahayd on haddana uli socoto ongowin ah sababta xog joogsida maaha yani hirgelinta mashaariicda horumarinta dowladnimada waxaasoo dhan waxa weye wax aada iyo aada annaga noogu socdo weye insha allahu wixii kaloo dee qabyo ah oo ama mashaariic ha noqoto ama nidaamka dowliga ha noqotona waanu dhamaystirnaa insha allah wadanka sidoo kale oo la socotaan oo intaasoo sheer baa abaari ka dhacday oo intaa nimid abaar iyo sidoo kale ayaa tii xumeed baa dhacay laba kun iyo toddobiyo tobankii hal qof oo gaajo u dhintayna puntland ma jirinin hal qof oo aqoon aqoon iyo axraab u dhintayna ma aysan jirinin dowladda way istaagtay way kacday dadka inay u istaagto inay badbaadiso waxaasoo dhan marka markay dhacdhacayaan ama dagaal ha noqoto aan gelayno ama ha noqoto mashaaric la hirgelinayo ama ha noqoto abaar iyo dhib lagu soo korortee haddana waxa anaga budgetka noogu jiro iyo dowladda dhaqaalaheeda iyo loo loogu talagalay lacaag meel utaalla ma aysan jirinin marka waxaasoo dhan waxay culasin nagu yimid bay ahayd alxamdulilah si wanaagsan baan uga gudubnay insha allah marka de guri kheyrna waan rajeynana tiro badan insha allah
wa hagaag waa jawaab waafiya aadna kaaga mahad celinaya su-aasha kale kuweydiiya waxa weeye maadaama aad tirisay mudane madaxweyne mashaariic fara badan oo weliba kaabayaasha dhaqaalaha iyo horumarinta waxyaabaha asaasiga nolosha iyo waxcaynkaasa ma jiraan waxyaaba weli idin dhiman oo u baahan yani waktigu idin saamixi waayey oo u baahan wakti dheeraada
dabcan mashaariicda way socotaa oo dee wadadii aldaar ceergaaba way socotaa meel facan bay mareysaa jidka el iyo garoowe meel facan buu maraya bilaabanayaa oo hadda waxaa la kontra lagu bixiyey waxyaabihii ka horreeyay ceelashii la qoday degaan degaanada ay degi lahaayeen dadkii wax sameyn lahaa dekeda galacad baa bilaaban doonta dhowaan jidkii ceerboortka gaalkacyaa bilaaban doona mashaariic badan oo dalka ka socotaa jirta oo weli aan hadda bila bilow ah aan weli aan aan la dhamaystirin mashaariic kale oo dalka wadadii dheereyd oo isku xireysay kalabeyr iyo calula ayaan rabnaa inaanu sameyno wadadii garowe iyo taleex ayana ayaan rabnaa inaanu bilowno waxaasoo dhan waxa weeye waa mashaariic weli qabyo ah aan dhagax dhignay bilowna ah rajeyneynana waa haysanaa oo dee cidda naga caawin lahayd iyo dowladihii naga taageeri lahaa intaba laakiin wax mashaariic bilow hadda bilaabatay weeye oo weli aan hirgelinin kadib boosaaso oo aan qadaraas ku bixin oo la socotaan oo muddo las kandarkeedii aanu sugaynay in la dejiyo ciddii dhisi lahayd dabcan taa annaga in badan waxaanu jeclaysanay in ay dadka mashaaric hore uga firiyay puntland oo chinesu kamid ahaayeen inay dhisaan dekeda insha allah iyana kandarkeedaanu sugaynaa in ciddii dhisi lahayd la bixiyo dhowaan degdeg loo bixiyo oo dekeda la casreeyo la ballaariyo oo free zonekii iyo waxaasoo dhan ay laga hirgeliyo boosaaso waxaasoo dhan waa mashaariic hadda qaarkoodna bilowdeen qaarkoodna aan rajeynayno in dhowaan la bilaabo dhanka kale dee wax badan oo dalka ka dhiman baa jira oo horumarintiisa dowladnimada ah waxaasoo dhan waxay u baahan yihiin in la hirgeliyo ama aad weli ha yimaado oo soo laabto ama cid kale iyadu ay ha hirgeliso oo ciday timaadaan ka filaynaa marka inay mashaariicdaas meesha sii wado xoreynta dalkana ka qeyb qaadato xasilintiisa iyo la dagaalanka shabaab iyo daacish iyo wixii shida ka wadana laga qabto dee dalka amni iyo kala dambeyn iyo xasilooni iyo nabadgelyo iyo silmia lagu soo badbaado insha allah
maadaama mudane waktigiini gabagaba uu yahay waxyaabaha intaa faraha leeg oo qabyada idinahina ay jiraan ma codsanaysaan si aad u dhamaystirtaan waxaas dadku inay mar kale idinku celiyaan daban adeer dadku xor weeye doorasho xor oo xalaal ayaa ka dhacaysa january eight puntland dadku haddii ay ku qancaan wixii anagu aanu sameynay inay wax saxa yihiin in lasii wado oo lasii dhamaystiraana ay ay wanaagsan tahay ayagaan u daynaynaa taa anagu iyaga taa dadka puntland ba taa awo awoodeeda iyo sharciyeed iyo iyo garashadeeda iyo fikirkeeda ayagaa leh aniguna waan ku kalsoonahay dadka reer puntland garashadooda iyo fahamkooda waan ku kalsoonahay nagamana khaldana insha allah
wahagaag doorashaa dhici doonta mudane madaxweyne sideedda january sida la qiyaasayo haddii allah wadal raalli ka musharaxanta adigu inaad dib ugu soo noqoto teron kale aad qabato xilka
anigu jeedadoodu ma ahayn maanta ciidan warrabay ahayd inaan meeshan ku shaaciyo inaan musharaxay maaha waxa weeye saan idin in badanna ku celceliyeyna markii aniga ii noqoto munaasib ayaan sheegi doonaa inaan musharaxay inaan ahayn
marka waa undecided baan u qaadanaa okay dhegeystayaal halkaad nagala socotaan weli waa madasha lixdanka waxaana caawa martiinowga madaxweynaha dowlad goboleedka puntland mudane cabdiweli maxamed cali gaasm su-aashaan ku weydiinaya waxa weeye amniga dalka dad badan baa ka dayrinaya mudane waxa weeye marka waxyaabahan aad tiriso argagixisadan iyo laga yimaado dagaaladan qabaa'ilka iyo caynkan magaalooyinka waaweyn dhibaatooyin baa ka dhaca amni darro oo inta badan la yidhaahdo cid looma soo qabto waa sidee amniga dalku
ader amniga dee dalka cadowbaa nala degan saa idin sheegay ama kuwaas tukra kusoo duulay ha noqoto ama shabaab iyo daacish ha noqotee dabcan waxaan rabaa marka leeyahay amniga dalku ma fiicna waxay isu qiyaastaan afar kun maxaa la yihahdaa laba kun afariyo tobankii iyo laba kun iyo sideed iyo tobankii dilalka ka dhici jiray qorshaysana ka dhici jiray magaalooyinka iyo laba kun iyo dowladda nagu horeysa kasoo qaadba laba kun iyo sagaalka laba kun iyo saddex tobankii intii qof lagu dilay gaalkacyo inta lagu dilay boosaaso inta lagu dilay garoowe marka dadku waxaan rabaa de wax statistics oo facts figures inay hayaan baa la rabaaye in la yidhaahdo dagaal qorshaysan baa dadu waa dhacayaa cadow waa nala degan yahay shabaab baa jooga daacish baa wax dilaysa marka waa dhacayaan waxaasoo dhan dil dagaal qorshaysana waa dhacayaan laakiin de waa in lasoo eegaa statisticskasoo la yidhaahdaa imisaa dhacday sanadkii laba kun saddex tobankii imisaa dhacday afar iyo tobankii imisaa dhacday shan iyo tobankii waxay ubaahan tahay taasi in de si jiddi ah loo loo loo xisaabtana u baahan tahay annaga waxaan isleeyahay marka loo eego cadowyada geesaha laga jooga iyo dhibta lala damacsan yahay puntland iyo sida looga hortago intaasoo qarax baan qabanay hal qaraxoo weyn oo dalka ka dhacay maad garanaysaan intaasoo qarax baan qabanay oo lala maagara dalka in lagu dhibaateeyo lagu lagu waxyeeleeyo ciidamada waa shaqaynayaan amnigu shaqo fiican bayna hayaan waana ku mahadsan yihiin marka anagu waxaan leenahay maanta meel puntland ka amni fiican oo ka wanaagsan ma jirto dadka yimaado oo ama koonfure yimaada meelka ka yimaadeena ayaana de qirayo oo n maalba noo yimaado oo ama mashaariic meelka laga bulan waaya ha noqoto ama xataa shira lagu qaban kari waayo meelka qaarkooda kale ha noqoto ayaa puntland ka dhaca dalkuna waa nabad adoo amniga ka tegaysa gaalkacyo ilaa boosaaso iyo ilaa qandala iyo ilaa calula iyo ilaa sarmaayo iyo ilaa ceergaba aad soconaysaa marka adeer wa wax buunbuunisa haddaysan jirinin dalku amni weeye waana nabad waxsidaan ma jiraan isbedelkan ethoopia iyo soomaaliya iyo eritrea iyo waxaa laysu furaya arrimahan ay gelayaan wax saameeya ma idinku yeeshay idinka c i c
maxay saameyn ugu yeelanaysaa dowladda federaalka ahayd iyo iyo dariskiibaa wada hadlaya waana soo dhaweyneynaa wanaag soomaaliya hadduu ku jiro waan soo dhaweyna waxaan soo dhaweyn weyna wax dhibi ma jiraan waa fiicana dad dad dad wadamadii dad dadkii dagaalka uu ka dhex colaadu ka dhexaysay inay heshiiyaan inay eritrea iyo ethoopia heshiiyaan mandaqadu ay nabad noqoto wanaag noqoto waa wanaag soo kordhay weye waana soo dhaweyneyna
marka arrinkan ka dhacaya madaxweyneyaasha halkay isugu tegayaan waad soo dhaweyneysaan wada shaqayntiina hakad baa geliseen sidaa miya
maxaa usoo dhaweyn weyne hadday tahay wanaag mandaqada usoo kordhay maxaa usoo dhaweyn weyne
waa jawaab wanaagsan mudane su-aasha kale kuweydiinaya waxa weeye waxay la xidhiidha iyadana arrimaha amniga waxaa jirta in kal dhaweyd ay dagaalla ka dhaceen meesha la yidhaha tukaro aada loogu hoobtay ilaa imika wax natiijaad ka gaadheen oo la shaaciyeyna ma jirto dagaal imika socdaana ma jiro dagaalkaasi wuu dhamaaday miya mise weli waa active oo taagan yahi
soo dhamaanaya dagaalku dhul puntland baa loo yimid oo la qabsaday ciddii timidna oo qabsatayna kama aysan laaban marka annagu waajib dastuuri ah weeye madaxweynaha saaran iyo dowladda in dalka la difaaco cadow gudo iyo mid dibadda labadaba laga difaaco marka puntland anu hadda arrintaas inaan ku dheeraada ma rabo lakin puntland dalkeeda waa ay difaacanaysaa taas yani shaki kuma jiro cid kastoo duulaan kusoo qaadana wanaag ka dheefi mayso marka ciddii soo duushay baa la rabaa inay nabadda ilaaliso dalkana aysan wadankan xasaro uma baahne aan la xasaradaynin marka taa hadda anigu golahan ku faahfaahin mayo lakin puntland dalkeeda waa difaacanaysaa waajib dastuurina saarana wey
waa sax laakiin marka si kale loo eego mudane ololahaagii doorashada ee markii aad ku tartamaysay madaxtinimada iminka aad ku fadhido waxmaa waxaa dhacday halkudhiga caan noqday oo cabdulo ka yidhi mediaha oo ahayd gobolka sool faataxa laguma qabsan faataxana lagu soo celin maayo faataxa weli lagu haystaa markii gobolka sool ma odhan karna
hadda mafaataxa ka socota tukaraq mafaataxa miyaa ka socota masxaabada ka socota
tukaraq dagaal baa ka dhacay laba cisho kabacdina wuu istaagay iminka inaad doorasho ku diyaar garoobeysaan iyo inaad isaga u diyaar garoobeysaan ma hubno faahfaahin maayona waa tidhi
aad- aad- dagaal inuu dhacayo inuusan dhacaynin golaha miyaan kaga hadla anigu
may laakiin waxaan rabnaa inaad at least fikir naga siisid dhulka maqan ee aad ballan qaaday inaan faataxa lagu qabsan faataxana aan kusoo celinaynin waxa kaaga qorshaysan odow odow waa ka hadlaa hawsha iyada ah ma fahamti waa- waa- haddaad hadda maqan la waa kugu celinaya intaa ka badanna kuma siinayo jawaaba waxa weeye dowladda puntland waajib waxaa ku ah dhulka puntland oo la yaqaano juqraafiyadiisa iyo inta uu yahay oo puntland ay tahay in ay difaacdo wixii cadow haystana ay ka ay ay ay eh, kala dagaalanto een, waajib dastuuriya saaran weeye marka wayna gudanaysaa waajibka isaga ah intaas baan kuu sheegaya
okay isla su-aasha haddaan si kale u dhigno waxa weeye dadkii xusuusnaa ololahaagii oo kelmadda caan ka baxday dhegaysanayay haddii iminka ay noqoto inaad mar labaad soo sharaxdo lacalla maxaad ka iibinaysaa ile waxa weeyaan somaliland waxay joogtay gambare markii aad ololaha doorashada gelaysay halkii aad lahayd faataxa laguma qabsan iminkana tukaraq bay yimaadeen waxay u jiraan wax ka yar lixdan kilomitr caasimadda iyo aqalka madaxtooyada aad joogto maxaad ku kaambeyn karaynaysaa ka iibinaysaa dadka markay timaado arrimaha xoreynta
ada jawaabta dat intaan kusii ka badan kuma siinayo markaan haddaad hadda si kale udhigtay haddaad runta kusoo celiso waxa weeye puntland dowladeedu waajib baa saaran ciidamadeediina waa diyaar waana heegan waana difaacayaan dalka ama ha noqoto dhul ay hore u joogeen ama ka hadda ay qabsadaan ha noqoto waajib saaran oo dastuuriya weeye waana gudanaysaa waajibkeeda
okay waxaa jirta haddii aan taa intaa kaga gudubno mudane iminka meelo badan baa qalalaasi ka taagan yahay tusaale ahaan nimankii buurta joogay ee gafuurka duubnaa oo wadanka dhibaatooyin badan ku hayay waxaa tiri waxyaaba majory ma dhicin dadka qaar waxay yidhaahdaan xiliyadii inta cabdiweli shantii sanadooda uu joogay baa macnaha dagaalada ugu badan lagu hoobtay tusaale ahaan kii tukaraqeed oo dad badan ay ku dhinteen kii gaalxaray dhulka jeesoo noqnoqday oo dad badan ay ku dhinteen buurta sidii af urur inkaarti ka dhacday oo kale iyo waxyaabaha caynkaas oo kale siaad ku odhan kartaa marka statistiska waanu ugu sahlanahay anagu
sir dalka hadii lagu soo duulo dagaal galax ayaa ka dhacay dagaal anagoo aanu bilownay oo cid aanu ku duulnay may ahayn dal dilifaa- la difaacaya bay ahayd n tukaraq dadkii ku dhintayna dad dalkooda difaacaya bay ahaayeen oo lagu soo duulay n dagaalkii aan ka bilownay annaga ayaanu eh, galgalo ku talagalay in laga saaro shabaab dalka kowda octoobar laba kun iyo afar iyo tobankii dagaal ku qaadnay aan qaadnay ayaa weli socda een markaa niman adeer macaane jaac wilashii saraakiisha ahayd waxaa lagu dilaya laag baa lagu leynayay marka een annana waxaan ugu tagnay galgala oo aanu ka saarnay een haddana aan rabnaa inta dhimana in laga saaro ee qandala daacish baa kusoo duushay ciidankayga too ka saaray dalka intaa waa lagu soo duulayay intaasoo dagaala dhacayay dowladuna midowba waa ka difaacaysa waana ay ku guuleysatay ku dha- ee, dhammaantood een suujiya garmaaliya garaacad baa toddoba boqol oo ciidan ahood oo shabaab yahay ay hal maalin kusoo duulana yimaadeen marka intaas daahayd waxa weeye hadihii dawladdu ay een, eh, ay amnigeeda dalkeeda ku sugaysay kuna difaacisay kuna guulaysatay ayay ahayd marka dee ma aha dhaliile waa ammaan wey taa laftigeedu marka eh, dalka waa muuqataa inay cadow hadda kusoo degdegi karinin Eh, shabaab dambe oo suujiya garmaaliya garacad kasoo degaya uusan jirinin daacish dambe oo isku soo degaysa qandalana iyo dhul inay qabsataan aysan jiri doonin taa meelahaas way istaagtaagi karaan oo dad masaakiin oo meel maraya waa laga yaaba qof iyo laba inay dilaan laakiin maanta galgala annagaa joogna qandala annagaa joogna gaalkacyo waa nabad heshiis iyo wanaag ba lagu wada joogaa Eh, dagaalada dheeda dhacay kabacdi En, eh, tan en, eh, tukraq aa sheegaysidna dee ciidamaday eh, puntland way joogaan waana hegan Eh, iyaga ayaana waajibkooda gudanaya insha allah marka en, eh, intaasi dee waa ku ammaananahay kuma dhelinin baan umalaynaya
waa hagaag haddaan intaa ku dhaafna arrimaha amniga aanu leexno dhinaca siyaasadda gadgadoon badan oo siyaasadeed baa jira oo macnaha ama gudaha puntland ha ahaato ama gebi ahaanba soomaalida ha ahaato idinkala dhexeeya waxaa jirtay odhaha odhanaysay cabdiweli odhan jiray xilligii la dhisayay maamulkan deriska ah ee galmudug oo kale yacni dastuuri ma aha markii dambena waxaa la arkay cabdiweli oo dee galmudug ay miis wada fadhiyaan oo laba maamul oo isleeg ay yihiin siyaasadda ku wajahan galmudug aad iminka noo sheegi kartaa waa sidee
agar galmudug anagu waxaan jeedaynaa galmudug burtin la sheeganaysa laakiin galmudug iyadoo maamul samaysanaysa oo nabadgelyo naguna noolaanaysa waa soo dhaweyneynaa sababtoo ah dariskaagu hadduu maamul leeyahy hadduusan maamul lahayn way kala fiican tahay maamulkaasi dastuuri miya waxay u taallaa soomaaliya u taallaa wax anaga nagu gooniy aho aanu ka hadlayno oo caalaqayna camaaradayna ma aha laakiin dadka dariska ah inay maamul samaystaan wixii dhib ahoo jira maanta maamul bay leedahay cid lagala hadlay leedahay oo aanu diisada na dhex marto aan kala hadlayno ka horna dee intaasoo maamul baa kadhi jirt ka jirtay laga soo bilaabo matabaan ilaa maxaa la yidhaahdaa ilaa gaalkacyo in laisu celiyo ddiisida dhacdo dembiilayaasha aan isu celino wixii dhibaato ka wada labada dhinacba aanu ka wada soconno nidaamka hadda anagu aan horseyno puntland ahayd oo ahay in maamulka la daadejiyo federalism soomaliya ka hirgalana dabcan waxa weye inaanu taageerana laka rabaa laakin dee waxaanu diidanahay in la yidhaahdo galmudug waxay waa ilaa burtinle iyo xadhul puntland ay leedahay inaan lagu soo xadgudbin weyo waxa anagu mar walba aanu diidanay lakin galmudug nabada maamul le shaqaysanaysa deris nala ah nidaamka federaalka federaalka hirgelinaysa waa wanaag aanu rabno weeye waana waxa aanu soomaaliya la jecel lahay inteeda kale ayay kamid tahay marka dalkaasi walaaltinama naga dhexaysa derisna waana deriskana mar walba waxaa ka dhexeeya xaq qaara isku leeyihiin in laistaageero oo lasoo dhaweeyana waa isku leeyihiin
degeystayaalkan dagala socotaan weliba madasha lixdanka lagu falanqeeya siyaasadaha soomaalida caawana waxaa marti inooga madaxweynaha dowlad goboleedka puntland mudane cabdiweli maxamed cali gaas haddii isla su-aasha galmudug aan professor kuweydiiyo waxa weeyaan prime ministerna waddanka waad kasoo noqotay waxaa lagu xusuustaa waxaad ahayd prime ministerkii waddanka ka saaray kumeel gaarka dastuurka hirgelintiisii iyo aftiw qaadistiisii iyo umuurtaas oo dhan gacantaad ku haysay iminkana galmudug oo aad dadka badankiisu aaminsan yihiin inaanay federal member state noqon karin marka la eego laba gobol iyo wixii ka badan baa noqon kara ayaad miis wada fadhiisataan maalin walba wax soo wada saartaan aad golahan iskaashiga maamul goboleedyada ka wadarsan tihiin yaan la oran karin arrinkaasi dastuurku ka hor imanaya federaalka cabdiweli baana guddoomiye ka ah madasha maamul goboleedyada
waxa weeye golaha iskaashiga dowlad goboleedyadu waa nidaam dastuuri ah weeye dalka hadda aduu aad joogto maraykanka dabcan gobolada ay ka kooban yihin states ka kooban yihiin waxay leeyihiin nidaam ay ku heshiiyaan national governance association baa ka jira oo lagaga hadlo xiriirka dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada dadka dowlad goboleedyada maanta puntland soomaliya ka jira isku dan baan nahay isku duruuf baan nahay sababta waxa weeye waxaan rabnaa inuu hirgalo nidaamkii puntland ayadu ay weligeed ka hadlaysay ku taamaysay galmudug aa sheegaysa iyadoo shalay gaalkacyo barkeeda oo xaafad keliya ka jirta oo madaxweyne caalim uu xukumo ayay shirarka ka qeyb gelaysay oo shirarkii dastuurka lagu hirgelinayay kuwii international control group meetingka oo melba lagu qabanayay ay imaanayeen marka taasi ishu issue kale weeye maantana koonfurta gaalkacyo maahane ilaa gulceel iyo ilaa kashishe bay joogtaa balanbala caabud waar iyo hubyo iyo ceelbuur iyo ayay dowlad u tahay taasu taa weeye dagolba hadda aan ku dheeraan mayo sharciyadeeda sharci la-aanteeda laakiin nidaamka c i c da oo ah isutag isuaa golaha iskaashiga dowlad goboleedyadu waa mid dastuuri ah weeye dastuurkeenana ku qoran tahay inaanu dw inaan aysan jirin hadda federalism uu hirgalo inaysan soomaaliya ka dhicin dowlad ka kooban hal xaafad hal gobol hal degmo hal qof hal gurub ay gacanta ku hayaan soomaaliya sagaashan iyo kowdii waa ay duntay bishii january sababta waxa weya soomaaliya xamar baa duntay xamar markii duntayna soomaaliya inteeda kale waa ay duntay waxayna ahayd sababta waxa weeyaan nidaamkii dawliga ahaa iyo awoodda dowladnimo ayaa hal shaksi gacantiisa iyo hal magaalo ku jirta tii markay burburtayna somalia dhan waa ay burburtay maanta soomaaliya taa inay ka dhacdo ma rabo mana ka dhici doonto haddii maanta xamar ay ay ay ay shida ka dhacdo ama isbedel ka yimaado puntland waa jiraysaa jubbaland waa jiraysaa southwest waa jiraysaa galmudug waa jiraysaa kuwo kalena waa ay jirayaan waxaan rabnaa marka nidaam lagu wada shaqeeyo lagu kala badbaado mas-uuliyadda la qaybsado awoodda la qaybsado sidii la arki jiray oo federalism adduunku ahaa weeye waxay u dhisan tahay c i c wanaag bayna ujo u jirtahay xasarad uma jirto dhibaato soomaaliyadna uma jirto laakiin waxaan rabnaa iyada oo laga duulayo the sovereignty of the individual qofka soomaaliga ah xorriyadiisa iyo ilaalintiisa in federalismku si dhab u hirgalo weeye waxay u taagantah
waa hagaag dawladda federaalka ah iyo maamul goboleedyada arrintoodu imika way meel xun bay maraysaa weliba aan idhahdee maamulka puntland adigo aad madaxda ka tahay waxaad ku dhawaaqdeen dawladda federaalka inaad xidhiirkii u jarteen ilaa iyo amar dambe ficilla aad fulisheen oo arrintaa ku wajahana way jireen xidhiirka wax restoration ama lagu sameeyey lahadase ma idiin socdaa xaggee arrinkaasi maraya
waxa weeye go-aan gaar u ah ma ahayn reer puntland go-aankaas wuxuu ahaa go-aan ay wada qaateen c i c markaasna ay u arkayeen inay maslaxaddu ay saa tahay laakiin dalku inuu lawada shaqeeyo oo laisu dhimriyo laisu samro lagala shaqeeyo nidaamka duuligan laga wada shaqeeyo waa waajib na wada saaran wey mid cabduuli gaar u saaran maaha dhammaanteen baana laka rabaa ama ha noqoto dowlad goboleed ama ha noqoto dowlad dhexe waxaa laisku hayaana in badan baan ka hadalnay waxaa laisku hayaa arrimo waxa weeye dhaba xaqiiqa ah weeye kuwaas ayaa loo baahan yahay meesha dadku dadku nina nin gurisa kama shaqeeyo nimanka dowladda dhexe madaxda ka ah ha noqoto madaxweyneha ra-iisul wasaarehe aniga aan saaxiib gaara nahay weeye personal friends nahay laakiin waxaa laisku hayaa maaha saaxiibtinimo iyo hebele waxa weeye essenska dowlad goboleed dowladda goboleedyada iyo dowladda dhexe wixii la wadaagay wixii la wada lahaa wixii ahayd in laga wada shaqeeyo mas-uuliyadihii la wadaagay awoodihii la wadaagay weli waxaa la isku hayaa intaan weeye haddii taa laga heshiiyana dabcan waa la wada shaqeynayaa waana wanaag baana jiraya dowladnimo soomaaliyeed oo hirgasha ayaana jiraysa marka waxaa la isku hayaa wax dhaba weye maahan wax oo shaksiya maaday
dabcan wax dhabaa la isku hayaa mudar madaxweyne laakiin dadka qaar waxay eegaan oo doorso siyaasadda soomaalida ama aadka ugu dhunto daloola waxay yidhahdaan waxyaabihii dastuur kale dastuur kala siinayay dowladda federaalka ee dhexe iyo maamul goboleedada ayaa gacan dhaaf dhacay oo maamul goboleedada sida halkii khilaaf kasoo bilowday berigii khaliijka oo ka dhacayay criskiii ay gadarya ku godoominayeen oo dawladdu ay meel dhexe iska taagtay idinkuna si toosa aad sacuudiga iyo malaadka ula safarteen miyaan la oran karin gacan dhaaf baad samaysay arrimihii dibadda
saas hadda miyaan ku laalaabana ka hadlaynaa dowladda waxaa laga hadlayay konton qodob konton afraad dastuurka konton afraad konton saddexaad baa ka horeeya marka ada dastuurka imika akriya waxaa laisku haya markaa kaafahanaysaan midda kale waxa weeye waxaa laisku hayaa waxaa laga lagu hadlayaa federalismka horta aan fahmna micnihiisa federalismka waxa weeye awoodda micna cid awoodda duulaan kuma aha awooddana waa la qaybsanaya mas-uuliyaddana waa la qaybsanaya aniga madaxweynaha puntland laga soo bilaabo koonfurta gaalkacyo gaalkacyo laga soo bilaabo ilaa meesha u dambeysa puntland intaasoo kun oo kilomitr oo puntland maanta annagaa mas-uulka ah mas-uuliyadooda anagana saaran tahay caafimaadkeedana layga rabaa waxbarashadana layga rabaa difaaceedaad watada iga wareysanaysay oo cadowga guda iyo dibadda in laga difaacana layga rabaa ceel biyo anay iga rabaan laan anay iga rabaan jid anay iga rabaan waxaa rabaa marka intaasoo waxa isaaran mas-uuliyada marka lama oran karo mas-uuliyaddan adigu qaado awooddan anagaa iskale mas-uuliyaddan waa la qaybsanaya awooddan waa la qaybsanaya ha yimaadaan dowladda xamar joogtaahay ha bixiyaan mushaarka ciidamadayda ha bixiyaan mushaarka shaqaalahayga ha jidadka ha dhisaan laamiya ha sameeyaan dekada ha sameeyaan airbortooyna ha dhisaan ma fahamtay markaas waayahay dee daba marka adaa aniga mas-uuliyadda waa iga wareegtay waxaan u wareegtay dowladda federaalka u wareegtay ayadaanu siinaynaa ma fahamtay laakiin markay timaado amnina hal koofiyad ku siin mayo uniform iska daa wax kale hal askari mushaarkiisa bixin mayo hal shaqaalaho adiga shaqaalaha mushaarkooda ma bixinayo dalkan anaa xukum anaa ka mas-uula kullina anaa wada awoodiisa le de ma dhacayso suurtagalla maaha caqliga saliimka iyo caqliyadda nama siinayso marka waxa fahma waxaa la isku hayo marka hore intaan la oran awoodda kan kanaa awood qaadanaya kanaa qaadanaya awoodaha waa la qaybsanaya mas-uuliyadaha waa la qaybsanaya marka cid gaarana la oran mayo adaa mas-uuliyadin adaa iskale awooddan anaa de ma dhacayso
marka laga yimaado khilaafaadka hore mudane oo ay ku bilaabatay idinka iyo dawladda dhexe kabacdi relief baa dhacay waa kii madaxweynuhu puntland yimi saad lugta ku mariseen all the way ilaa boosaaso prime ministerku wuu yimi isaguna waxaan filaya dana khaldanayn bilowgii august meelahaas ay ahayd arrintu way saalanay maxaa larka soo laba kiciyey mar dambe
annaga waxa weeye madaxweynuhu madaxweynihii dalka weeye ra-isul wasaaraha ra-isul dalka weeye markay noo yimaadaan inaanu si wanaagsan oo dowladnima ku jirto oo sharaftii soomaaliyeed ay ku jirto inaan usoo dhaweyno waajib puntland saaran weeye waajib aniga madaxweyne ahaan saaran weeye waan usoo dhaweynay waan ku farxsanayna saa usoo dhaweyno laakin de waxaa laga taa tan taas i laftigeedu waxayna tusaysaa annaga meeshay naga taaganta dowladda federaalka iyo dadkaani hanka ay u qabaan in wax badan dalka ay kusoo kordhiyaan waxa kaloo isku hayaan wax gaara weeye oo wataan kuu sheegayay dadku saaxiibo waa yihiin waana laisu imaanaya laakiin duruufta dalka ka jirta awgeed ayaa keenaysa mararka qaarkood in ay dhiba timaado la isqabsado dee laba shaqo ka ka wada dhexaysaana dabcan marna waa ku heshiinayaan shaqadii marna waa lasaga hor imaanaya natureka mas-uuliyaddana saaran ayaa sidaas ah marka anagu anigu m mar walbaaba waxa waxaan ka hadlayaa wax bersonal cabduuli leeyahay maaha waxa weeye maxay xaq u leedahay puntland dowlad waxa uga leedahay maxaa waajibahoo saaran oo oo ay tahay inay dowladda federaalka ay la qabato taas ayaan anigu mar walba eegaya isweydiinayaana danta hadda madaxweynihii puntland baan ahay isaga ayaan u dhaartay shantan sano ee hadda socota ayaga ayaana rabaa wanaagooda horumarkooda iyo sidoo kale maadaama ay mas-uul soomaaliyed aan ahayna mas-uuliyadda soomaaliya iga saaran dowladnimo inad ka hirgasho federalism uu hirgalo dastuur dhamaystiran la helo dalka xasiloon oo la xoreeyo la helo soomaaliya oo sharaf badan oo siday ahaan jirtay oo la aqoon jiray kamid ah beesha caalamka oo wanaag iyo soomaali la haysto oo amisom xukunto oo madaxtooyada amisom ilaalinaysa aysan ahayn soomaali xor ah sovereign ah sharaf leh qab leh ayaana laka rabaa taas weeye waxa aan raadinaynaa taa ayaan rabnaa inay soomaaliya ka hirgasho adeer
waxaad noo sheegtay mudane inaanay arrintan cabdiweli gaar ku ahayn mas-uuliyaddan iyo puntland iyo mas-uuliyiinteeda ay kula qabaan shekada waxaana dhacday dhowr jeer in adiga iyo madaxweyne ku-xigeenku siyaabo kala gedisan aad uga hadashaan iminka ugu dambeysay oo shirka garowe lagu qadan lagu qabanayo taliyayaashii ciidankii ay mediaha soo fadhiistaan oo ay arrintiini ganafka ku dhuftaan aan la odhan karin arrintani dadku inaanay kula qabin baad moodaa marka waxyaabaha lasoo qaato
masha saada dadka puntland aftakminan qaadin qofka dee mas-uulkaahina waa xorriyadda ka jirta puntland weeye waxay ay taasi fasiraysaa dabcan mas-uuliyadda puntland laftigooda waa ku kala arkaduwanaan karaan fikirka isaga ah saraakiil hadashayna ma jirtano maynaya niman awalba dooda ay ay ruqsaysay oo shaqana aan uhaynin nin baad ka hadlaysaa maana mas-uuliyad saraakiil oo ka hadlay arrintaa ma ay jirto arrinta ku saabsan mas-uuliyiinta kale ee puntlandna dadku xor bay u yihiin fikirkooda waan la arrimaha qaarkoodna waa lagu kala duwanaan karaa laakiin anigu madaxweyne dalkaan ahay anaana madaxweyne dalka ka laba madaxweyne dalku ma ay laha mas-uuliyadda isaaranna si jadi ahoo waafiya ayaan u gudanayaa saan kuu sheegayna waxa weeye annagu dowladda federaalka lukuma dheganinoo dowladdiis dowlad soconaysa aad qabsataan oo lug aad isku bartaan oo dhibaataysaan annagu ma ahayn federaalku midka aad ka hadlayso baro aan ka aab ra-iisul wasaaraha weeye midda aan sida runta uga soo shaqeeyo aan kumaalkaana ka saarnay weeye markaan ka saaraynay xilk xilka isaarna ayaa maantana isaaran waan rabaa inay hirgasho dastuurku agost laba kowdeedii laba kun iyo labiyo tobankii meeshii anu aan uga tagay buu joogaa marka waxa weeye waxaan rabnaa waddanku inuu horumaraan rabnaa dastuur yeesho federaal noqdo nabad helo shabaabka aad ka hadlaysaa dad oo koonfurta ahi dhulka anu markii aan joogay aan ka saaray ayay dib u qabsadeen maanta oo ay joogaan marka waxaan rabnaa adeer dhalilaha runtaa in laisu sheegaa la rabaa meeshaan la kala xishoonayo oo maaha dad anugu xidid maahine dowladnima laga hadlaya soomaaliyeed waa laisku qabanayaa ra'yiga waa lasaga hor imaanaya waa lagu heshiinayaa mararka qaarkoodna waa lagu kala aragtoduwanaanaya waa dhici kartaa cabdulle mararka qaarkood in binaandi baan anuga khaldami kara inaan khaldana waa dhici kartaa laakiin ra'yigayga caqliga yarkaahi sida uu siinayo annagu waxaan rabnaa in la wada shaqeeyo haddaan la wada shaqeyno dee dhib baa la mudanaya dowlad federaal hore u soconaysaa ma jirto dowlad goboleed ayadoo wax gaara meel la aadayso oo helaysaana ma ay jirto waxaa loo baahan yahay inta la lawada misk lawada fadhiisto lawada hadlo waxaa laisku hayo laga heshiiyo soomaaliya in ay hore u socoto
okay adiga iyo madaxweyne ku-xigeenka puntland aragtidan ati waa lagu kala duwanaan karaa intaanay banaanka usoo bixin oo meedyaha lagu shaacin iyo shacab weynaha si hoose ma u dhamayn kari weydeen dhowr jeer bay soo noqnoqotay
saan kuu sheegay qofka madaxweyne ku-xigeenku waa ku-xigeen weeye ana madaxweyne aan ahay aragtidiisana xor buu u yahay madaxweyne ku-xigeenku hadduu iga aragti duwan yahay inuu cabiro dee waa wixii loo doortay oo xor ayuu yahay laakiin saan kuu sheegay wadanka mas-uul usreeyuu leeyahay mas-uuliyadaas anaga ay saaran tahay wixii marka anigu aan u aragnay anigii dawladaydu iyo xukuumadaydu iyo dowladda puntland oo dhan de dowladda ma aha cabdiwey iyo madaxweyne kaliya maaha dowladda wasiiray leedahay baarlamaan bay leedahay waxaan maranaya cid kaloo arrintaa ka hadlayso oo inaad arag bala malaynayaa marka dowladda way ballaaranta madaxweyne kaliya maaha
dadki qaar baa aaminsan adiga iyo madaxweynaha in xiriirkiinu liito aadan xiriir ba lahayn hadalladan mararka qaar soo noqnoqonayana waad moodaa fa inay udhacayaan arrintaa maxaa ka jira
wax dhib ahoo shaksi oo aniga madaxxukunka naga dhexeeya ma jira waa wada shaqeynaa inta badanna ra'yiga iyagu wuu wada shaqeeyaa waana isku meel baana ka taaganahay laakiin mararka qaarkood fikradaha qaarkood waa lagu kala duwanaan karaa saasaan dib kuu sheego
xadhigan aad u jarteen dawladda federaalka ah si kale wax ma u maareen weydin maadaama ay tanayd go-aan kali yahay kii ugu dambeeyey
horta anu xalgan jirnay ma jirto wada shaqeynta un baa la hakiyada inaad kala fahamtaan baa la rabaa wada shaqeynta un baan hakinay xarig la jaray iyo xiriir la gooyey midna ma uu jiro waxaana ahayd sababtu in badan oo hore ayaa heshta la isugu yimid la wada fariistay la wada hadlay xamar baa la isugu yimid dhowr jeer baydhaba la isugu yimid meelo kale la isku arkay waxay ahayd marka waxaan ka hadlayna waxay ahayd war waxaan maalmaba lasu imaanayo wax aysan ka hergelin waktigana waa socdaa dawladdii annaga waktigaya time time limit baan leenahay waktaa nagu socda dowladda laftigeeda waktaa ku socda laba sano hadda dhamaatay laba sano dambe way dowlis joogaysaa waxaan ka hadlayna waxay ahayd shaqooyinkana hor yaalla dasuur ha noqoto difaac ha noqoto xoreyn ha noqoto xasilad ha noqoto dhaqaale ha noqoto khilqaas wada wada shaqeynta kheyraadka oo la qeybsado waxaasoo dhani waxay u baahan yihiin waxaa la yidhaahdo timelines and benchmarks shaqooyin macayana wakti macayan lagu qabanayo la og yahay hadii wixii lagu heshiiyey ay hirgaleen alxamdulilah hadii hirgeli waayeen maxay u hirgeli waayeen baa la rabaa waxaan waxaan ka hadlina lasku hayo waa shaqo adeer iyo in labaatan sano iyo soddon sano ku dhawaad oo dayacan ku jiraaye in wax wax walbaaba waktigeeda lagu hirgeliyo heshiis wixii lagu heshiiyey suya uu hirgalo saas unbaa dowladnimo ku shaqeyn kartaa ma fahamtay social contract heshiis bulsho weye dowladnimadu naga wada dhexeeya haddii dhan ay ku gafaan heshiiska waxbaa la iska weydiina wax la oranaya maxaa why sababta maxay tahay in la isweydiyo wax meesha ku jiraa weye
okay golaha iskaashiga ee aada xubinta ka tahay mudane waxaa jirta in madaxweynihii hirshabelle uu ka baxay isagoo arrintaa iskaga tegey iminka madaxweynihii guddoomiyaha ka ahaa ee koonfur galbeedna arrintii uu ka tegey yaa guddoomiye ka ah halkeebaasi laga aadaya halkan iminka la joogo
golaha iskaashiga golgoleedu wuxuu ahaa wuxuu ahaa madaxweyne guddoomiye iyo guddoomiye ku-xigeen dabcan guddoomiye ku-xigeenka ayaa hadda shaqada wada oo c i c da oo madaxweyne axmed geele xaaf ah hal baan kuu sheegayaa meeshu cabdiweli january aid bu wuxuu gelayaa doorasho ama wuu joogaya ama wuu tegaya wuxa meesha laga hadlayaa institutionka c i c sidiisu u jiraya madaxweynuhu wuu tegi karaa wakti buu leeyahay laakiin c i c as an institution waa ay jiraysaa ana waxaan rabnaa institution ahaan inay jirto kontonka sano iyo boqolka sano soo socota inay jirto waana ay jiraysaa marka hal baan kuu sheegaya ama madaxweyne cusub ha yimaado dowlad goboleedyadu ayagaa isku duruufa ayagaa isku xaalad ah ayagaa isku aragti ah markay timaado dowladda dhexe dabcan meesha cadow maaha dad dad isu cadowahoo isfiirsanayo dagaalamaya maahe waxaan ka hadlayna waxa weye wada shaqeynta waxa la yihahda center and brifery dowladdii dhexe oo centerka ahayd iyo briferyga oo dowlad goboleedyada ahaa marka isku xaalado weeye isku duruuf weeye kii yimaadaana dabcan oo kusoo dhaweynayna c i c kii tagaana midba bedeli doona laakiin institutionku siisa ahaan c i c waa u jiraya weligiis
marka laakiin wakti xaadirka shan marka ku bilowdeen shan maamul goboleed ama dowlad goboleed baad ahaydeen iminkana saddex baad ku joogtaan caaw la oran karaa way sii naaqusayaan
ma jirta waxaad odeer inteediiba inteedii intiiba way jirtaa koonfur galbeed c i c weli wa waa ka midtaa kamana bixinin shirsheedana kama ay bixinin dabcan waxaa laisku hayaa waxa weeye madaxweyne waare oo yiri wada shaqeyntii dowladda go-aankii la qaatay lagu qaatay kismaayo ayaa anigu duruufo gaari wax iska bedeleen dowladduna waan la shaqeynaynaa weye mooyaane hirshabeelena kama bixin c i c koonfur galbeedna kama bixin sidiiba u jirtaa c i c dabcan the turn over of political leadership waxa la yidhahdo ingiliisku la yidhahdo ama isbedelka mas-uuliyadu mas-uuliyiintu tax way soconaysaa qofku meel geed ka baxay maaha laakiin institutionku waa uu jirayaa weligii haddii madaxweynuhu tago soomaaliya soomaaliya meesha miyay ka baxaysa kama baxayso soomaaliya waa jiraysaa weligeed dowlad bayna ahaanaysaa laakiin de madaxdu isbedelaysaa adeer
wax waanwaani ma jirtaa marka hakintan wadashaqaynta ee idinkaiyo dowladda dhexe aada geliseen cid kastaba ha ahaatee wax waanwaana imika oo cid saakiin dab qaadaysa arrintai normal lagu soo celiyo ka shaqaynaysaa ma jirtaa
ma ma dhamaanayso waa waan la-aantu way soconaysaa waana socotaa waana la waana maxaa loo waa lawada hadlaya waana lawada hadli doonaa waana la heshiin doonaa maaha dalku yes hadday tahay yaa saakiin dab qaadaya
su-aalaha hadda hadda meeshaan kaga jawaabimayo laakiin waxaan kuu sheegayaa annagu diyaar baa unahay heshiis c i c dowladda in ay la lala lala shaqeeyo wada shaqeyno soomaalina loo shaqeeyo loo adeego wanaagna lagu wada shaqeeyo diyaar baa unahay c i c
wax shuruudi kuma xidhna miya
waxaan leeyahay sidaan kugu sheegay diyaar baan unahay dabcan shuruud iyo shuruud la-aanba waxaan rabnaa anagu annaga waxaa naga go-an soomaaliya wanaagsan in la helo lana heshiiyo ayaa waxaan umalanaya lagu saan kuu sheegay horumar lagu gaari karaa cid hadda iyadu wax gaara meel la aadi kartaana ma jirto marka waxa anagu aan waxa aan rabno iyo saan wax u rabno communikeyadii aanu soo saarnay ama ha noqoto kii garoowe ama kii kismaayo ayay ku cad yihiin marka taas ayaanu ku wada hadlaynaa isuguna imaanayna insha allah
halkaad dhegeystayaal nagala socotaan weli waa madasha lixdanka oo lagu falaqiyay siyaasadaha soomaalida waxaa saan horeba uti baxnay caawa marti noogu ah madaxweynaha dowlad goboleedka puntland mudane cabdiweli maxamed cali gaas su-aasha kalean ku weydiinaya la xidhiidha isla arrintan maamul goboleedada dadka soomaalidu waxay mudana yidhaahdaan berigii hore kolkay isqabtaan dowladda dhexe iyo maamul goboleedadu dibadday u bixi jireen oo addis ababa iyo dubai iyo uneso aansoo ayay aadi jireen beryahan dambe laakiin arrintii gudahay usoo rageen oo kismaayo iyo garowe iyo baydhabo iyo so aansoo ayay aadaan xidhiidhkii dibadda ayaa dowladani wax kale kusoo rogtay mise idinkaa doortay inaa gudaha isaga diga rogataan
goor hore goor aan aadnay anagu abudabed iyo dubai iyo adisababa goor hore lagu sheegay anagu ma garanay aad ka hadlaysid mana aysan dhicin horena uma dhicin waxaas fasaliye weeye goormaha dowladda federaalka iyo dowladda goboleedyadu ay dubai ku shireen ama ay adisababa ku shireen waxaa social warka social mediaha weeye horena uguma anaan shirin haddana ku shiri mayno anagu waxaa laisku hayaahay waa dan soomaaliyeede dan adisababa taalla iyo mid abudabi taalla midna maaha dad dadku halkaa waa looda hadlayaa waddanka iyagaan joognaa xor baan nahay dowladda federaalka iyo dowladda goboleedyadii ayaa isfaham isfahmwaa u dhex maray waddanka iyagaan ku heshiinaynaa cid hadda hadda anagu aan mudano aan aadaynaana ma ay jirto waxaasna waa war war meel waaye mooyaane wax jira maa waxaas propaganda waxaas
ma social mediaha warkiisa maaha facts baa jira mudane waxaa jirtay xilli tusaale ahaan dowladdii federaalka hore iyo waxaas qabtay axmed madoobe addisabaa lagu soo heshiisiiyey waxaan xusuustaa mar idinku aad dubay isugu tagteenoo axmed cali xaaf waa ninkaad matidhada shahaadada guddoonsiinaysa la waraystay u yidhi waa qaraab tagnay waxaa jirtay mar puntland halka garaweyta laisugu yimi garantoor xataa ay sheeya ka noqdeen maxaad u leehay warka social mediaha wey
maya adeer kuma aanashin dowlad federaala dadku xor bay u yihiin warkaad sheegayso axmed madoobe iyo iyo dowladda federaal lagu heshiisiyay adisababa anigu ma ogi adna igama waroonin lamana socdo kaad sheegaysid oo ah maxaa la yidhaahdaa dowlad goboleedyo ku shiray meesha la yidhaahdo adisababa maxaa yidhahda dubai do waa la tegaya annaga xiriir baa naga dhexeeya ganacsi baa naga dhexeeya waa la aadaya laakiin waxaad ka hadasha waxa weeye dowladda dowladdii dhexe iyo dowladda federaalka ahaa iyo dowlad goboleedyadii inta la kaxiy meel ugu heshiisiya anigu aan ogahay intii laba kun iyo afar iyo toban ba anigu january eight baan ka noqday madaxweyne halkan ilaa haddana ma ay jirto halkan haddii ay yimaadaan maxaa la yidhaahdaa cid annaga hadda markaas ama ha noqoto way nala joogaan annaga garow waxay ka dhacna waxay ahayd dabcan dowladda halkan way joogaan maxaa la yidhahdaa ambasadoradii iyo u n kii iyo kulli waa ay joogaan sida ay uga qayb geli jireen shirarka qaarkood ba uga qayb galeen shirarka qaarkood sidai ay markhaati u ahaan jireen bay markhaati u ahaayeen ama ha noqoto kuwii aan ka sameynaa halkan markii garoowan iyo garoowa two iyo gaalkacyo agreement iyo xabad ka dhacayay oo heshiisyo ahaa iyo dowladda hirgelinteedii dabcan besha caankooda nala joogtaa shabakana waa naga soo qayb galaysaa heshiisyada aan egananayna markaatoo ka noqonaya laakiin waxaad ka hadashay waxa weeye wadamo ajnabi ah oo soomaaliya heshiisiinayo oo caasimado dabadda oo soomaaliya lagu heshiisiinayo adeer inta anigu aan joogay mana aysa dhicin haddana anagu ma rajeynayno inay dhacdo dalka ayaanu ku heshiinaynaa waan isugu imaanaynaa waan ku hadlaynaa
okay waa hagaag taa inta haddaan ku dhaafno waxaa jirtay barnaamijkii dekedaha oo boosaasana ay kamid ahayd inay maalgashadaan hakad baa moodaa inuu yaro galay horaantii sanadkan arrintaasi dardar bay ku soconaysay in badanna waa adigii ka hadlay oo ama dadka reer puntland ha ahaato ama baarlamaanka ha ahaato ama yuno aad ka hadlay laakiin indhawaale naaqus bay gashay ma caqabadaa idinka hor yimi arrintaas mise sideeda kale hakad u gashay arrinta wax naga siin kartaa faahfaahin ma jirto ader waktigu processku waktigu qaataa in tendera bixiyo in communitisaha la siiyo wataan idin sheegnay dhowr seel baan isaga dabalaabanay hawsha iyada ah way joogaa companygii waxaa hadda la socdaa processkii waxaa dhamaystirma raba lagu bixin lahaa tenderka cidda dhisa lahayd dekadana waa la bilaabaya dhismaheeda waana soconaysaa insha allahu waktigeeda ayana ku hirgelaysaa
dadka qaar waxay yidhahdaan arrimaha u dhuundaloola siyaasadii dowladda dhexe soomaaliya iyo imaaraadka berigii arrintii gadar iyo kusaabsanayd ee xumaatay ayaa arrintan aada u naafaysay oo weliba arrimihii saarison iyo nimankii dagaalanka barcdeed barcadbadeed oo bariga puntland fadhiyey xitaa iyagu wayd aad ku raysteen qalafkoodii iyo waxoodii arrintan maxaa ka jira
aade fasali waxaas waxaas wax jira ma waxaas wax ka jira ma jira aad iyo aad baad umahadsan tahay kaasi wuxuu ahaa professor cabdiweli maxamed cali gaaso ah madaxweynaha maamul ee dowlad goboleedka puntland oo caawa martida inoogu ahaa madasha lixdanka mudane aad iyo aad baan kaga mahad celinaynaa wartiqaadkan aad naga ajiibtay caawa halka nagu soo booqatay iyo waraysiga aanu kaa qaadnay labadaba dhegeystayahalkaad naga dhegeysanaysaa waa madasha lixdanka oo dhexba aad lagu falanqeeya siyaasadaha soomaalida waxaa waraysiga idin qaadaya anigoo ah farxaan axmed nuur inta waraysigan mid lamid aan idinku kulmi doono inta ka horreysa waxaan idinkaga tegeyna sidaa iyo nabadgelyo waad mahadsan tahay mudane